إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلام bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenay raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay duleedka magaalada muqdisho ku dileen haweeney ay gurigeeda burburiyeen mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada masaajid cali guduud ayaa ka hadlay xaaladda magaaladaasi oo ay bilo ka hor la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka la baxay somalilan ayaa ka hadlay fadeexad ay dhowaan dowladda federaalka kala kulantay wafdi ay u dirtay dalalka dibaddiisa saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa isku dhiibay qaar ka mid a dalalka qaaradda yurub kadib markii ay quus ka muujiyeen xaaladda dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay القرآن آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqo duwacan waa habeenimo jimcaha toddobiyo tobanka dulxiji sannada kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan labiiyo tobanka bisha lixaad sannada laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay duleedka magaalada muqdisho ku dileen haweeney ay gurigeeda burburiyeen faahfaahinta qodobkanna waxaa soo jeedinaya wariyaheena cadnaan xaaji muxsiin maalintii shalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dad rayd ah oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho halkaas oo ay ka geysteen dil iyo burburin intuba ciidamadan oo u horkacayay mas-uul ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha ayaa waxa ay doonayeen in dadka ku dhaqan deegaanka ay xoog uga barakiciyaan guryahooda markii ay goobta tageen waxa ay si bareer ah rasaas ugu fureen dadka shacabka ah taasoo sababtay geerida haweeney lagu magacaabo fartuun axmed nuur sida ay warbaahintu u sheegeen qaar ka mid ah ehelkeeda halkan waxaan ka jeedinayaa gabadh walaashay oo xaqdaro oo cad gurigeeda loogu yimid oo loogu dumiyey oo la gardaro cad loogu dilay adii odaygeeda iyo ilmaheeda loogu soo weeraray si fartuun axmed nuur gabadha la yidhaah waay walaalkeed ka weynaa aniga cali axmed nuur baa la yidhaah si gardaro cad baa loogu soo weeraray gurigeeda idoo ku jirto kas cadaan loogu dilay ciise waxaa la yidhahdaa xasan madoobe ilaahay kuma sama darnaadee markay guriga yimaadeenay ee cagafta keeneenay ayaa ciyaalkayga waxay dhihi maageen warsee waay macnaha gurigaan u jibinaysiin markaas kadib ayuu wuxuu nagu soo bilaabay xabad xabaddii oo nagu soo bilaabay aniga waa kaas waa kaas mijeedaan waa kaas halkaasay iga martay xabaddiina maamadii xabaddii aniga halkaas ii martayna maamadii ay ku dhacday maamadina waa iga dhimatay xaaskayga aheed waa iga dhimatay muuqaallo kala duwan oo laga soo qaaday xaafadaha ay weerarku ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ayaa laga dheehanayaa burbur xooggan oo ay u geysteen guryaha dadka rayidka ah tani ayaana qayb ka ah dhulboobka xargaha goostay ee ay dowladda federaalka ka wado magaalada muqdisho iyo duleedkeeda mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada masaajid cali guduud ayaa ka hadlay xaaladda magaaladaasi oo ay bilo ka hor la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa faahfaahinta warkana la diyaara maxamed muude abu muslim iyada oo muddo ku dhow saddex bilood laga joogo markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal kula wareegeen degmada tawfiiq ama masjid caligaduud ayaa waxaa xaaladda guud ee magaaladaasi ka warbixiyey nabadoonka guud ee beesha warsangeli abgaal nabadoon cabdulaahi cali caraaye nabadoonka oo ka hadlayay dhibaatooyinkii ay ciidamada dowladda federaalka ku hayeen magaalada ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay dadka shacabka ah u geysan jireen dhibaatooyin kala duwan degmadu aad ayay mataqaanaa rafaad usoo martay dadka shacabka ee deegaanka aaday rafaad usoo mareen iyadoo lagu khiyaamay wax badan oo waxba aysa u qaban oy sameeyeen macaawuunin dhacay oo malay dhacay tirxe ku jiro wax ay u keeneen waxaas mataqaanaa meel la yidhaahde magaalada geeskeeda ay hadda ka markhaati ay leedahay ku degsan yihiin kartoominkii iyo dadka shacabka hadda markay siiyeen qof walba markay fiirsan tala yaabtay ay iska daadiyeen dadka shacabka marka agsarkiisa sida badanna iwlna waa iska warhaynay culayskii allah naga qaaday dhihi jireen mana hadli karno oo mataqaana maanta ninka hadla mataqaana godku jelo wax mataqaana dadkan xurba ka male qofka maanta salaad iyo mataqaana soon iyo cibaado ka muuqatana dadka taargiday u ahaayeen mataqaana dadka laqabahayay ka mid ahaayeen dad badan ayaa godku jilac uu la geeyo aad uu soo rafaaday alxamdulillah hadda ilaahay baa ka dulqaaday waxa uu sidoo kale sheegay in bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ee ka soo jeeda beesha maduluud ay si diiran u soo dhoweeyeen ku dhaqanka shareecada islaamka isaga oona baaq u diray ciidamada dowladda federaalka dadkina aad iyo aad aynu soo dhoweeyeen wax hadda maantay rumeeyey ama raacay aaday u yirahdeen dadka baaxadda dadka hadii loo dadka raacay tiradooda aaday u yartahay hadda xasan baadilo waday mataqaana dadka kitaabka ragguna mataqaana xaqa ilaahay u sheegayeen marka xaqeena dadku qaateen u batay xaggiisa ilaahayaana u badiyey waxaan leeyahay dadkaas ugu baaqayaa maanta u sheegaa dagaalku dagaal ka eeqiineen ma ahan dagaalkana dagaal diimiyad waaye intaasoo sano ama boqolaal sano ama boqolaal kun iska soconaya dadku hadday u qabaan qabiil dagaalay ee maalin iska hor yimid baabeen ku kala tega ma ahan dadku way ku ajarmi dantooraan ha aqoonsadaanaan lehay ilaahayna hoga cabsadaano masjid cali gaduud ayaa ka mid ahayd deegaano iyo degmooyin dhowaan soo galay gacanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib dagaallo saf ballaaran oo ka dhacay gobollada shabeellooyinka iyo hiiraan maamulka la baxay somalilan ayaa ka hadlay fadeexad ay dhowaan dowladda federaalka kala kulantay wafdi ay u dirtay dalka dibaddiisa waxaa warkan halkan ka soo jeedinaya waryaheena mubaarak cumar war ka soo baxay afhayeenka madaxweynaha maamulka la baxay somalilan xuseen aadan cegadeer ayaa looga hadlay fadeexadii ay dhowaan dowladda federaalka kala kulantay wafdi ay u dirtay dalka dibaddiisa afhayeenka ayaa sheegay in fadeexadii diblomaasiyadeed ee dowladda federaalka ay kala kulantay taas oo la xiriirtay in kalabar wafdiga iyada ka socday ay ka baxsadeen aanay ahayn keliya weji gabax balse ay tahay arrimo soo bandhigaysa burbur iyo musuq masuqa ka dhex jira hay-adaha dowladda federaalka waxa uu intaasi ku daray in muddo fog ay dowladda federaalka diblomaasiyadu u adeegsanaysay tahriibin isagoo waxaa loogu yeero beesha caalamka ugu baaqay inay ilgaar u lahadaan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh oo uu ku tilmaamay mid aan nidaam dowlad lahayn si kastaba ahaatee warkan ka soo baxay afhayeenka madaxweynaha maamulka la baxay somalilan xuseen aadan ciige ayaa imaanaya xilli dhowaan wafdi uu hogaaminayo wasiirka shaqadii dowladda federaalka ay u duulaan dalka switzerland wafdigan ayaa gaarayay saddex iyo labaatan xubnood waxaana shir ka dhacayay switzerlandna ka qayb galay toban xubnood halka saddex iyo toban kalna ay u baxseen dalalka dhaca qaarada yurub dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa isku dhiibay qaar ka mid a dalalka qaaradda yurub kadib markii ay qoys ka muujiyeen xaaladda dowladda uu hogaamiyo xas sheekh waxaa faahfaahinta warkana la diyaara waryaheena farxaan cali cabdulaahi iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordheen weerarada iyo horumarada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameynayaan furimaha dagaalka islamarkaana la wareegayaan degmooyin iyo deegaano hor leh ayaa waxaa soo baxaya warbixinno sheegaya in saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalk ay iska dhiibeen qaar ka mid ah wadamo ku yaala qaaradda yurub ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in saddex kun oo ka tirsana shaqaalaha dowladda federaalka isuguna jiray waxa lagu yeero shaqaalaha rayidka ah saraakiil iyo askar ay iska dhiibeen qaar ka mid ah dalalka ku yaala qaaradda yurub halkaas oo ay ka raadinayaan nolol qaxootinimo ah xubnahan isdhiibay ayay xoguhu tilmaamayaan in qaarkood ay adeegsanayeen baasabooro diblomaasi ah waxaana badankood ay iska dhiibeen qaar ka mid ah dalalka yurub sida talyaaniga ireland switzerland iyo jarmalka sidoo kale saraakiil ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo shaqaalaha caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa la xaqiijiyey inay magangelyo siyaasadeed ay weydiisteen dalal ay booqanayeen waxaa intaasi dheer in saraakiil ciidan iyo boqolaal askari ay tahriib ahaan u aadeen qaaradda yurub iyagoo sii maray dalalka libiya iyo niger intaas kadibna doonyo ka raacay dalka algeria halkaas oo ay ugu sii gudbeen qaaradda yurub wararka ayaa intaasi ku daraya in qaar ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ee dibadda u cararay ay eheladooda u sheegeen inay ka baqayaan weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna ka quusteen dowladdii ay u shaqaynayeen sidaas darteedna ay go'aansadeen inay isaga baxaan islamarkaana ay dalka isaga cararaan qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa tilmaamaya in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay kumanaan saraakiil iyo askar ah oo isaga firxaday furimaha dagaalka hubkana iska dhigay islamarkaana u tahriibay dalka dibaddiisa ay muujinayso burburka soo wajahay dowladda federaalk waxaa arrintan sii xoojinaya fadeexadii ugu dambeysay ee ay dowladda federaalk kala kulantay wafdigii ay dhowaan u dirtay dalka switzerland kadib markii ay baxsadeen inta badan xubnihii ka tirsanaa wafdigaas kuwaas oo fursad u arkayay safarka ay ku tageen dalka switzerland tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa isa soo tarayay niyadjabka iyo quusta ay muujinayaan saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka maadaama ay askartu ku hor carareen mas-uuliyiintii ugu sareeyey ciidanka oo uu ugu horeeyo taliyaha ciidamada odowaa yuusuf raage iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada xasan cali nuur shuute tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyeyna waxa isa soo tarayay askarta hubka iska dhigaysa islamarkaana isaga baxaysa ka mid ahaanshaha dowladda federaalka dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii habeenood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhagaysateen qodobo kala duwan